أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah tiliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka awarta dibi samatar ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe dowladda siliibiyada ingiriiska ayaa walaac xoogan ka muujisay awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kataabil akhbaari ayaa baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka warta dibi samatar ee wilaayada shabeellada dhexe ugu yaraan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay iska horimaad maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta oo tababar u jooga dalka turkiga ku dhex maray xero tababar oo ku taalla dalkaasi kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo beesha xawaadle oo xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada ku sugan furmaha hore ee bariga walaayada hiiraan diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ayaa duqeyna dad shacab ah ay ku shahiideen ee ka fuliyey degmada galcad ee wilaayada galgaduud kooxda ridada soomaaliya ayaa qiratay in ay diyaaradaha xabashada etoobiya ka dalbadeen in ay duqeeyaan shacabka soomaaliyeed maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijriguna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah tiliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka warta dibi samatar ee wilaayada shabeellada dhexe waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka n maantay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar duqayn ah ku qaadeen xerada saliibiyiinta ee xalane ee ku taala n magaalada muqdisho halkaasi oo madaafiic ay mujaahidiintu maanta ku weerareen n madaafiicdan oo si weyn looga maqlay gudaha magaalada muqdisho ayaa saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in tiro madaafiic ah ay ku dhaceen goobo xasaasi ah oo ku yaala gudaha xerada xalane oo ah xarunta ugu weyn ee saliibiyiinta ay ku leeyihiin guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee madaafiicda waxaa lagu soo waramayaa inay geysatay khasaaro xooggan oo cadowga soo gaaray inkastoo ilaa iyo haatan tafaasiil dheeraad ah aan laga haynin khasaaraha dhabta ah ee cadowga ka soo gaaray duqaynta madaafiicda ah ee maanta mujaahidiintu ay ku garaaceen xarunta xalane ee magaalada muqdisho n xeradan xalane sidaan hore u sheegnay waa xerada saliibiyiinta ay ku leeyihiin soomaaliya midda ugu weyn waxaa degan saliibiyiinta duulaanka ku soo qaaday soomaaliya waxaa sidoo kale halkaasi xarumo ku leh safaaradaha n reer galbeedka waxaa sidoo kale halkaasi xarumaha ugu waaweyn ku leh gaalada qaramada midoobay waana halka cadowga uu ka soo maleego oo uu ka soo abaabulo shirqoolada ka dhanka ah shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed dhowr jeeroo hore mujaahidiinta howlgallo ayay ugu qaadeen xerada xalane oo isugu jira camaliyaad istishaadi iyo inqimaasi iyo sidoo kale weerar madaafiic ah maantana weerarkii madaafiicda ee mujaahidiintu halkaasi ku garaaceen qayb ayuu ka yahay howlgalladaasi iyadoo aan wada ognahay in dhowaan sidaanoo kale mujaahidiinta weerar madaafiic ah ay ugu qaadeen garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho xili uu halkaasi kasoo deganayay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyadoona khasaaro xooganna cadowga lagu gaarsiiyey weerarkani madaafiicda ah ee maanta mujaahidiinta ay ku beegsadeen xarunta xalane ee magaalada muqdisho wuxuu ku soo aadayaa xili shalay mujaahidiintu qarax barakaysan ay la beegsadeen kolonyo gelbinaysay madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad guurguurte kaasoo ka dhacay albaabka hore ee xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee villa soomaaliya qaraxaasi ayaa geystay khasaare xooggan oo soo gaaray askartii iyo saraakiishii ilaalinaysa xasan gurguurte iyadoona ay burbureen gaadiidkii galbinaya qaar ka mid ah oo ay ku jiraan gaadiidka aan xabadda karin ee galbinayay murtad gurguurte gaadiidkaasi ku burburay qaraxaasi ayaa sawiradooda iyo khasaaraha burbureed ee ka dhashay qaraxaasi waxaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada iyadoo laisla dhex marayay islamarkaana ay muujinaysay taagdarida iyo sida dirqiga ah ee uu ku badbaaday murtad gurguurte howlgalkii qaraxa ee shalay xasan gurgurta lala eegtay iyo kan maanta weerarkani madaafiicda ah ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada xalane wuxuu ku soo aadayaa xili murtadiinta maalmihii lasoo dhaafay ay warbaahinta ka sheegayeen inay ammaan tahay magaalada muqdisho iyagoo xaflado ku dhiganayay wadooyinka muqdisho oo lahaa waa ammaan balse in maanta mujaahidiintu ay weeraraan xaruntii ugu weyneed ee saliibiyiinta ee aadka loo ilaalinayay ee xalane oo madaafiic lagu garaaco shalana mujaahidiintu ay weerareen oo qarax ay ku weerareen murtad gurgurto oo ah ninka ugu sarreeya murtadiinta ayaa caddeen u ah oo beeninaysa hadalladii kooxda ridada soomaaliya maalmahan ay hadal haysay oo ku aadanaa in muqdisho amni tahay oo mujaahidiinta howlgalladoodana ay ka sifeeyeen intaas haddaan uga baxo xaaladda muqdisho walaalka waxaan la soconaa shalay in duleedka deegaan lagu magacaabo warta dibi samatar oo dhaca duleedka masaajid cali guduud ee shabeellada dhexe in mujaahidiintu ay cagta mariyeen xeere murtadiinta ay halkaasi ku lahaayeen iyadoo xalana la baahiyey sawirada bakhtiga murtadiintii halkaasi lagu laayay saraakiisha mujaahidiintu waxay sheegeen in tirada dhimashada murtadiinta weerarkaasi ay gaartay afartan iyo laba murtad in lagu dilay weerarkaasi oo isugu jiray maleeshiyaadka gorgor iyo sidoo kale maleeshiyaadka isugu yeera haramcad oo halkaasi maalmihii lasoo dhaafay lagu soo daabulayay tirada dhaawacyadana inuu intaa ka badan yahay weerarkaasina wuxuu qayb ka ahaa weerarada iyo howlgallada ballaaran ee mujaahidiintu ay ka wadaan deegaano dhowra oo ka tirsan shabeellada dhexe oo laga sifeeyey allah fadligiis murtadiintii halkaasi ku sugneed mujaahidiintana ay dib ula wareegeen oo hadda ah deegaano lagu maamulo sharciga islaamka oo maamulo islaami ah ay ka dhisan yihiin waad mahadsantahay ismaaciil dhanka kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaartay weerarkii kamiinka ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka hareeri cadle ee duleedka magaalada muqdisho dhimashadu waa lix iyo toban askari oo murtadiin ah iyadoo sidoo kalena kamiinkaasi lagu dhaawacay labiiyo toban murtadiin oo kale dowladda silibiyadda ingiriiska ayaa walaa xoogan ka muujisay awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda saliibiyadda ingiriiska ninka lagu magacaabo david lami ayaa shalay baarlamaanka dalkiisa ka horsheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin awoodda sii bulaalaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab david lami ayaa xusay in werwarka isa soo diraya ee laga qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale lagu soo hadal qaaday shirar ay wada yeesheen dalalka laysku yidhaahdo g seben ee ka kooban maraykanka ingiriiska faransiiska jarmalka talyaaniga kanada iyo jaban gafin williamson oo horey usoo noqday xogayaha gaashaandhigga ingiriiska haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa xogayaha arrimaha dibadda weydiiyey qorshahooda la xidhiira taageerada maamulka shadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan maadaama ayuu yidhi iyaga iyo ingiriiskuba ay wajahayaan halisaha mujaahidiinta al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku raacay soo jeedinta xildhibaan williamson wuxuuna caddeeyey inaan la dafiri karin walaaca laga qabo awoodda sii xoogaysanaysa ee mujaahidiinta al-shabaab david lami waxaa kaloo uu shaaciyey inka xukuumad ahaan ay taageeri doonaan aragtida uu xildhibaanku soo jeediyey islamarkaana ay la shaqaynayaan maamulada murtadiinta ee soomaaliya ka jira oo uu ugu horeeyo maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa walaacan ka soo yeeray xukuumadda nasaarada u k ayaa ku soo aadaya xilli mujaahidiintu ay ku taqadumayaan deegaano ku dhow magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoona shalay halis geliyey xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay weerar kula beegsadeen afaafka hore ee xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waad mahadsantahay caliyare haatana warar deg deg ah taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerar madaafiic ah oo maanta mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba ismaaciil silaad guleed ayaa bayaankaasi inoo akhrinaya bismillaahi araxmaan araxiim weerar lagu qaaday xalane sagaal iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan sagaal iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta oo arbaco ah weerar madaafiic ah ku garaaceen xarumaha cadowga ee xerada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga saliibiyiinta ee halkaasi xoogga ku haysta xalane waa xarunta ugu weyn ee isbaahisiga saliibiyiintu kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda guracan ee ashahadaladirnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof weliba oo muslim ah waajib kaga dhigaya inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaasi duulaanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka horeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
kataabel akhbaari ayaa baahisay sawirada weerarkii cagbirinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka warta dibi samatar ee wilaayada shabeellada dhexe xarta abdiqaadir ayaa sii amaqaadaya warbixintan waa sawiro ay mu'asasada al-kataab ku soo bandhigtay muuqaalka sidii ay shalay wax uga dhaceen deegaanka warta dibi samatar ee dhaca duleedka magaalada masaajid cali guduud ee wilaayada shabeellada dhexe qaybaha hore sawiradan waxay daawadayaashu dulgeynayaan difaacyada lagala wareegay murtadiinta iyadoo si buuxda sawiradan looga dhehan karo bakhtiyada maliishaadka la wareeg xerada ee mujahidiintu ku qaadeen weerarka cagmarinta xeradan shalay uu ka dhacay mid ka mid ah silsilada weerarada barakeysan ee mujahidiinta wilaayada shabeellada dhexe waxaa deganaa oo lagu soo afjaray maliishaadku loogu yaro gorgor oo ay soo tababartay dowladda ridodaha ee turkiga kama marna muuqaaladani maliishaad gacanta lagu soo dhigay oo iyagoo garbaduub u xiran la arkayo waa sawiro mar kale muslimiinta usoo bandhigaya sidii ay u dhacday mid ka mid a macaarigtii ugu dambeysay laga soo diiwaan geliyo shabeellada dhexe ee ay hurinayaan libaaxada towxiidka kuwaas oo hadafkoodu yahay in lagu ciribtiro maliishaadka ridada taas oo ahayd howlgalkii ciidamada towxiidku ay cagta ku mariyeen xalada murtadiinta ee deegaanka warta dibi samatar ee hoostaga degmada masaajid cali guduud ama towfiiq ee shabeellada dhexe iyadoona mujaahidiintu ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaankaasi si guud faahfaahinadii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhimasho ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay waxa ay muujinayaan in ilaa afartan iyo laba murtad la dilay la khaniimaystay hub ee agabyo ciidan isugu jira shan iyo toban qore oo ak forty seven ah saddex qore oo bk m ah deegaankan waxa uu si buuxda ugu soo dhacay gacanta ciidamada towxiidka si uu qayb uga noqdo deegaano badan oo laga xoreeyay rijsigii murtadiinta waqti xaadirkana lagu maamulayo shareecada islaamka maadsnid xaaris ugu yaraan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay iska horimaad maleeshaad murtadiinta ka tirsan ku dhex maray xero tababaro ku taala dalka turkiga marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya xilli maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha saliibiyiinta ay sii xoojiyeen duqeymaha bahalnimada ah ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxay diyaaradaha saliibiyadda etoobiya duqeyn ka geysteen degmada galcad ee wilaayada galgaduuda duqeyntan wuxuushnimada ah ayay diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda etoobiya ku beegsadeen guri ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala degmada galcad waxaana duqeyntaasi cadowtooyo ka dhashay khasaare soo gaaray shacabka waxaa ku shahiiday wiil yar oo saddexiyo toban jir ah halka ay ku dhaawacantay hooyo xaamilo ah iyadoo halkaas uu ku burburay hoygii ay deganaayeen ehlada dadka shacabka ah ee cadowga allaha duqeynta ku beegsadeen ayaa warbaahinta kula hadlay goobta ay duqeyntu ka dhacday iyagoo ka warbixiyey sida ay wax u soo gaareen maxamed cali maxamuud faarax layidhaa guryihii iga baaba-een wiilkaas oo tumay saddex jiro waa iiga dhintay gabar waa iiga dhaawacantay maaragta anigu waxaan galabsadhana male waana la yaqaana anig shabaab maba iibashaar dad rayadoo meel iska deganaanba iska ahayba ee guryaha dhamma hal xabo lagu soo naqaa iiga mid ma ah tumay saddex sanaa u jiraa anoo shukri xuseen casira wiilkayga waxaan ku leeyahay waa tumay saddex sanaa u jiraa maa uu iga shahiiday guriga waa iga dumay gabadhayda xaamiladaa waa dhaawaceen shabaab ma ahayn gurigay kuma nooleen waa i gardarraysata etoobiya masaakiinaan nahay waa- waxaan ku leehay ilaahay baan ku duubaynaa waxaan ku leehay masaakiina iska ahayn annanka shabaabna shaqo kuma lahayn gurigeena nama deganayn wiilkayga kutaab uu ahay gabadhaydana waxaan ku leehay xaamilay aheyd waana dhaawaceen marka waa shacabkaa loo soo diray inayna barakiciyaan waxaa loo soo diray etoobiya dagaalna waxaan ku leehay qof lama dagaalo hayaan shacabkay la dagaashan yihiin shacabkayna laayo hayaan waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay suldaan daa'uud xasan aadan oo ah suldaanka guud ee beesha wacisle kaasoo goobta soo gaaray isagoona u tacsiiyey ehelada dadka ay xabashadu duqeeyeenna waxaan u tacsiyeynayaa dadkii muslimiinta ahaa ee heer galcad oo ugu horeeyo maxamed cali weyd oo ka dhintay wiilkan gabar ay ka dhaawacatay waxaan leenahay wiilkaas sabar iyo iimaan ilaahi ha naga siiyo gacanka gardaranaa dishay insha allahu mar baan kula xisaabtami doonaa waxa saas yeelayana waxa waaye dad oo ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud oo hadda la dhihi karo xataa wacisle ka sukoobe waa dadkii ilmuhu adeerka u ahay usaan u gelaya marka ninkii wax ka sugaya oo dhahaya d- dawlad waaye walaxba wuxuu horeynaya dadka dhahaya ha ku waana qaato wiilkii ina maxamed cali weyd shabaab ma ahayn shabaab ma u ahaa waxa weeye dar- dameer xumo weeye waa la ogaa jilib oo dad maata ku baabi'iyey wuxuu ku baabi'iyey habeen hore wuxuu ku baabi'iyey meesha la yidhaahdo islaaman duqowsha ah ceelbacduu ku baabi'iyey haddaana maanta eh, waxaan kor taaganahay galcad oo da- dadkii marasta ahay oo ku baabi'iyey iyo dadkii saqiirada ahaa waa nin cadow ah beesha wacisle waxaan u sheegaynaa iyo abgaal ismaan guud ahaan iyo soomaali waxaan u sheegaynaa xasan sheekh maxamuud in la xisaabtamaan ugu dambayntii waxaa duqeyntan ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ah isagoo si guud uga tacsiiyey duqeymaha saliibiyiintu muddooyinkii lasoo dhaafay ka geysteen wilaayaadka islaamiga dadkii dhibaatada gaartay ama nafa ama maal gaarteen waa u tacsiyeynaynaa walaayada islaamiga jubbada dhexe dhibaatada maaragtay eh, gaar ahaan degmada jilib eh, walaayada islaamiga shabeellada dhexe eh, ceelbacdi dhulka eh, dhibaatada ay ka geysteen sidaas oo kale walaayada islaamiga galgaduud oo degmada galcad uga dambeysay dhibaatada ay ka geysteen taasoo runtii eh, dhibaatada ay geysteen dhammaan ay ka dhacday dad oo maras ah oo ama ilma ah ama hooyooyin ah ama waayela ah dhibaato ay u geysteen naf iyo maalba insha allahu tacaala mujaahidiintana siday horey u ballan qaadeen in qof kastoo muslimiin ah la dulmiyey macuudogaaladu wax u geystay inay u aarayaan oo habeenkii maalin ay u taagan yihiin duqeyntan ka dhacday degmada galcadda ee uu ku shihiday wiilka yar kuna dhaawacantay hooyada xaamilada ahaa waxay qayb ka noqonayaan duqeymo wuxuushnimo ah oo maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee dowladda siliibiyadda etoobiya ka geysteen wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe mahadsanid marwaan kataabel akhbaari ayaa bahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo beesha xawaadle oo xoolo geelaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan sida uu warbixintan inoogu hayo walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani
kataib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya shan daqiiqo oo ay ka soo muuqanayaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle maxamed oo xoolo geel nool ah ku wareejinaya mujaahidiinta furmaha hore ee ribaadka kaga jira wilaayadaas nabadoonnada ka soo muuqanaya filimka waxaa ka mid a nabadoon cabdi cabdulle muumin nabadoon cumar gaab nabadoon ismaaciil xuseen cabdi kuwaas oo baaq u jeedinaya odayaasha kale ee ku aftirsada beelweynta xawaadle maxamed ee ay shirqooleen siyaasiyiinta murtadiinta ah ee beeshaas kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay bariga hiiraan ku dhibaateynayay bulshada deegaanadaas
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال هرتا مركا كوباد مجعيق عبد عبد الله مؤمن عصبلة نانيتي سنة أي تهي دوغاني وحن مانتي جيلان وحن نوسو ديبي أد أمد عن وكيلك كنهي أو حواضلة محمد أيا جيلان لبحي هايا wakiilaan uga nahay ayakaa ku- aan ku- ammaantay hidiyo kula bixina dadkaa mujaahidiinta inay ku deeqaan ay ku garab istaagaan oo kitaabkooda iyo sunnadooda lagu difaaco ayakuna ay ka mid yihiin dadkaa muslimiinta dadkaa safka ku jira inay ku wareejiyaan ay noogu soo wakiisheen
waad u jeediin geelaa gadaashayna oo shanta neefe aan rabnaa inaan wareejinno oon ku wareejinno naqiibka eh, beesha xawaadle geelaasoo loo rabo mujaahidiinta furunta ku jirto u soo dhibtootay u rafaaday naftooda iyo nacfigooda dhiigooda cirdigooda habadda u dhigtay ayaan rabnaa in lagu wareejiyo intaas waa intaas midda saddexaad waxaan baaq u dirayaa dadweynaha ku- bariga hiiraan beesha xawaalle aan baaq u dirayaa xawaallow dagaalkii dhacay oo awal hore u dhacay ama shalay dhacay ama doraad dhacay horta xaan ka faa'idnay xaan naga dhimay xow noo nusqaamay ma isku noqonnay war aan isku noqonno aan tashanno haddii culimaaudiin tahay haddii nabadoonno tahay haddii samadoonno tahay haddii waxgarad tahay ummadda caqliga u saaxiibka aan isku noqonno aan iswaraysanno dagaal qabiil maahan dagaalkan waa dagaal diimeed kii intan galno qabiil waxqabax siinno ka tegi jirna lama joogo waa laga yimid siddeed iyo tobanka soomaaliya gobol oo soomaaliya gobol goboluu shabaab joogin ma jiro intaasna waa lala macbilaa waxaa gobolkaayna ku horay cali jayte iyo sambaloosh iyo muuse iyo hebel iyo fulaan ma annagay noo soo qalab qaateen war xawaallow ka fiirso nin wiilkiisii dheeraystay kaagii ha dilo injo ha ku qaato gaal lacag ha uga qaato haddii caqli noo noqonayni aan meeshaa ku dhammayno haddii kalena aan iska warsanno
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيام ما هذا السكلم هذا كذب أنا ما قاعد يقول حلي هذا إسماعيل حسين عبدي وحكم إذا هاي قضياشة لقن كا بيشة حوالة أيام كم إذا هاي والله ليال المكان كان هذا سيدي قضياشة وش بون aan nimid waxaan ugu nimiday geela asaga ah inaan mujaahidiinta aan ku wareejinno u hadiyeyno ayaan u nimid kuwaanna waa horudhaci iyo horumarkii waad iga guddoontay geelan soo maaha maasha allah hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu odayaasha ayaa ugu dambeyntii geel iyo hadiyadda ahaa oo ay sheegeen in uu yahay mid horudhac ah ay ku wareejiyeen nabadoonka beesha xawaadle maxamed ee wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan xiire barre kaas oo ka guddoomay geelii ay beeshiisu ku wareejisay والسلام على رسول الله إلهي بان مهد سبحانه وتعالى إلهي وحو مهدسية مهد على سوى كروبي كانوا بلاوي نمال الهين أن وحان جوغنا قربتا ميل اللي يلاهو بيري يبال ووجهت أبو لبرد لباتن كيلو متر ذاك كالتر هل كان وجهت لباتن كيلو متر وكلا وكلا برتو لبدا استقمو odayaasha iyo anuguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka ololo meesha taagtaagan in lagu were- wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin dubtaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungur horaad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaa waa hungur horaa waa la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
geelan hadiyadda ah ee beesha xawaadle maxamed ku wareejisay mujaahidiinta furmaha hore ribaadka kaga jira bariga wilaayada hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ka soconayaan howlgallo mujaahidiintu ay ku hergelinayaan ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay duulaan ku soo qaadeen kufaarta iyo murtadiinta ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid rabaani kooxda ridada soomaaliya ayaa qirtay inay diyaaradaha xabashada etoobiya ka dalbadeen inay duqeeyaan shacabka soomaaliyeed cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan haya markii ugu horeysay kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadashay xasuuqa diyaaradaha dowladda xabashida ay ka wadaan dalka soomaaliya iyadoona ay ku faantay tallaabada ay qaaday itoobiya cabdulqaadir maxamed nuur oo aan wareejin xilka wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada ayaa warbaahinta u sheegay in kooxdoodu ay indha u tahay diyaaradaha itoobiya iyo duqeymaha laayaanka ay ka geystaan walaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wasiirku sheega gaashaandhigga kooxda riddada ayaa wax laga weydiiyey sababta ay xilligan ugu yeerteen dowladda itoobiya ayaa ku sheegay in ay qayb ka tahay heshiiskii xabashida kula galeen ankara iyo adis ababa waa la ogeen annagaa hagaynay annagaana ka shaqayn dhammaantooda cadowga khawaarijda bartilmaameed ay joogaan dowladda soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya saad la socotid ba ankaray kusoo heshiiyeen sidoo kale waxay dowladda soomaaliyeed dowladda etoobiya ka heshiiyeen arrimihii eh, ka mid noqoshada atmis oo ay maaragtay dowladda soomaaliyeed u ogolaatay dowladda etoobiya inay ka mid noqoto waxaa laga heshiiyey in laiska kaashado dawa- dagaalka khawaarijta Eh, dhammaan umuurahaas laga heshiiyey ayay qayb ka yihiin Eh, inay ay diyaarada etoobiya ay leedahay ay maaragta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo hagaaya ay maaragta kordhacaan gantaaladooda diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeymo laayaan ah ka geystay gobolada shabeellaha dhexe galgaduud iyo jubbada dhexe waxay ku dileen dad shacab ah iyagoona dhaawacay tiro intaasi ka badan kooxda riddada soomaaliya oo caan ku ah dabadhilifnimada ayaa hadda shacabka soomaaliyeed xasuuqiisa u adeegsanaysa cadowga soo jireenka ah ee etoobiya mahadsanid cabdiraxiin maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaayida degmadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka casaam carafaad dowladana socotay muddo toddobaad ku dhow waxaa maamulka islaamiga ee degmada booqa qable u soo gebagabeeyey ardayda wax ku barta macadka ibnu temiya oo ah macad toddobaadla ah oo maalmaha khamiista jimcaha ay wax ku bartaan arday iskugu jira wiilal iyo gabdho munaasabadan dowladda lagu soo xirayey waxaa kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan isagoona la dardaarmay ardayda macadka ibnu temiya inay sii xoojiyaan barashada culumta sharciga ah أول ما يجب على الإنسان ومعي معرفة العبد ربه هيه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دينك على قبرتها مرك انت صدبة الله حقك كبرنيسا دينك كبريا هيه نبيك حاجات كبرنيسا نبيك دينك كبريا دينك كبرنيسا دينك مركات برتاد وحد وانيسا وحويان وحي حون iyo wixii fiicanaad kala ogaanaysaa haddii kaloo jaahil tahay dee nin wax kala ogma tihid waajibaad ku saaranna ma taqaanid wuxuu ilaahay ku abuurayna ma taqaanid allah subxana watacaala muxuu na abuuray wamaa khalaqtu ljinna walaysa ilaa liyacbudun cibaaduna abuuray cibaadada barasho ma u baahan tahay mase uma baahna ma u baahan tahay qaar ka mid a ardayda macadka ibnu temiya oo andalus la hadlay ayaa xusay in cilmi badan ay ka faa'iidaysteen dowladda loo soo gabagabeeyey maadka ibnu taymiya maanta waxaa ka jirta dooro noogu soo gabagabooda maxaa meesha nooga culamo kala duwan ayaa muxaadaro noo jeediyey muxaadarooyinka waxaa kamid ahaa doorka ay kuleeyihiin gabdhaha muslimaadka ee cibaadada iyo waxbarashada culamada inoo jeediyeysa allah kheyraasi ee waxay kaloo noo jeediyeen ma tusaalooyin fara badan ay noo soo qaate ay noo soo qaateen waxaa ka mid ahay asxaab alkahfi waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno imaam albakhaari waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno ninkan ibnu taymiya waxaa kaloo ka mid ahay cabdullaahi ibnu cabaas waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno gabdhihii saxaabiyaadka ahay waqtigii nebiga joogay culamadii noo jeedaysa allah kheyraasi ajirkoodana allah kaxi waxaanu dardaarmayaa inay cibaadada ka faa'iidaystaan oo waxbarashada ay xoojiyaan waxbarashadana ay xoojiyaan halkan waxaan ku suganahay macadka ibnu taymiya oo nagu soo gabagaboway dowladda olon noo timaaday wax walba- wax badan noo soo jeedisay kheyr laha siiyey waxaa nala sheegay qaar walba in laga faa'iidaysto dowladda xaggeeda waxaa waxaa ka faa'iidnay inay cilmiga oo faa'iido badan oo leeyahay adduun iyo aakhiro cibaadadana ay ay kheyrkeeda ay badan tahay adduun iyo aakhiro ku anfacay waxaan dardaarmayaa gabdhaha wax- muslimaadka xaafadaha jooga inay soo haleelayaan waxbarashada ay ka faa'iidaystaan gabdhaha oo jooga gobolka hiiraan khaasatan fii maxaafadata boqa qabla oo dhigna machadka ibnu taymiya maanta meeshan waxaa noo soo gabgabooday dooro oo culimo noo soo jeedisay gabdhaha iyo wiilasha oo dhigta machadka ibnu taymiya wax badan ayaan ka faa'iidinay waxaan tahniyada u dirayo mujaahidiinta furimaha ku jira oo- oo nasriga badan guulaha soo gaarsiiyey walaalaheen bishaaraadka ah waxaan duceynayaa walaalaheen furimaha furimaha ku jira kala duwan sida hiiraan shabeelaha dhexe shabeelaha hoose ilaaha guuleeye gacmaha kor allaha ka dhigay waana garab taaganahay mar weliba ducada waa midda ugu weyn oo muslimiin maamulka islaamiga ee degmada buuqa qable ayaa dowlaad aqoon kororsi u qabta bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waangeyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu